halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka soomaalida qaarkood dhegaystayaal waxaad haatan ku soo dhowaataan barnaamijyo ku saabsan daryeelka carruurta iyo madadaalada dhallaanka ugu horrayn ku soo dhowaada barnaamijka kulanka waalidiinta
kulanti wacan oo wanaagsan mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha leh ee kulanka waalidiinta barnaamijka keliya oo aan idinku diyaarino khabiro idinsiiya xirfada aad ku wanaajini kartaan waalidnimada iyo sidoo kale madal aad ku wadaagi kartaan fikrada idinka waalidiinta ah inta badan waalidiinta soomaalida ah ma aha kuwa isu mid u tixgeliya waxbarashada wiilasha iyo gabdhaha waxaa dhacdaa in sida wiilasha loola ordo waxbarashada aanu gabdhaha loo yeelin waxbarashada gabdhaha soomaaliyeed ayaa weli hoos u taala dhaqan ahaan marka laga soo tago weli waxaa liddig ku ah waxbarashada gabdhaha fikrado qaldan oo dadka weli ay qabaan mala socotaa in ay jiraan gabdho badan oo heer sare ka gaaray waxbarashadooda weli iyagoo xaasas ah oo la qabo ahna hooyooyin ubadkooda korsho si ballaaranna uga midho dhaliyey waxbarashadoodii adigu si siman uma barta ubadkaaga cilmiga adigoon fiirinaynin jinsiyadooda waalid ahaan waad soo afjari kartaa dhibaatooyinka gabdhaha ka haysta waxbarashada adigoo tusaale wanaagsan u noqonaya bulshadaada isku dheelitir waxbarashada ubadkaaga oo midna ha gacan bidixaynin ilan mataqaanida midka ku anfici doono ila janqaad anigoo ah farxaan cali mukhtaar maanta si qoota dheer ayaan u faaqidi doonaa qodobka waxbarashada gabdhaha oo waxaanu ku siini doonaa nasiixooyin kaa caawiya inay caruurtaada goob walba oo ay joogaan si siman ay ugu qaataan cilmiga waxaana marti noogu ah barnaamijkeena maanta macalin axmed cabdiwaaxid oo ah baraa wax ka dhiga kollejka umma ee caasimada nairobi barnaamijkeena ayaa laga dhagaystaa kenya soomaaliya iyo etoobiya oo waxaan rabnaa inaan maqalno afkaartada dhegayste ma qabtaa su-aalo mise ma haysa naseexooyin iyo talooyin aad u hayso waalidiinta kale nagala soo xiriir facebook ee kulanka waalidiinta mise whatsapp lambarka iyaguna waa plus labo shan afar toddoba saddex labo eber saddex labo toddoba saddex sagaal oo waan kaaga fadhinaa afkaartada mise wafariintaada caruurtaada u diyaar inay dhegaystaan barnaamijka sisimi sheeko sheeko oo aad u xiiso badan isla haddana inoo xiga barnaamijkani caruurtaada ayaa runti ka heli doonaa una bogi doonaa barnaamijkaasi waxaana ka mid ah waxyaabaha ay ku maqli doonaan maanta magacaygu waa sadiiq anigana magacaygu waa shukri ani magacaygu waa cali erniyo waan ka faraxsanahay la kulankiina haddaba su-aashaydu waxa weeye biyaha maxaad u adeegsataan intaanan la fadhiisanin macalin axmed cabdiwaaxid waxaan la hadalnay qaar ka mid ah waalidiinta geeska afrika oo aan weydiinay waxa ay sameeyaan ee ku aadan waxbarashada gabdhaha iyo sinaanta ubadkooda ee waxbarashada caruurtayda aniga weliga gabarba eemo kala ah waxbarashadooda halaa ka dhiga maamulkooda halaa ka dhiga ma dhacayso inaa caruurtaadii dhashay kala qaad horta ilaahi subxaana watacaala awlaad markuu ku siinayo muuna ku dhihin kala dooro kala jeclow muuna ku dhihin waa inay kuu sinaadaan caruurtaadu mustaqbal markaad u diyaarinayso ama markaad ii sheegay wax kastaay u baahan yihiin oo qalbigooda ku jira aad mataqaanaa aad rabto inaad u qabato waa inay horta carruurtaada ay kuu sinaadaan dad badan adduunka way jiraan gabadh iyo wiil uu u kala saaran yahay oo kala jeclaada awlaadda laakiin alxamdulilah ani waan ku shukriyaa carruurtayda way ii siman yihiin markaan ay umid waxu baahdo labadaba waan usoo wada qaadaa marka aniga iima kala socno alxamdulilah waana ku faraxsanahay gabadh iyo wiilba waan haystaa alxamdulilah waana ku faraxsanahay wayna ii sameeyin aniga waa tahay macalin kusudhow barnaamijkeenna dabcan waad maqashay waalidiintaasi maxaad ka oran lahayd bismillahi raxmaani raxiim waa mahadsan tahay runtii markaan maarata aan fiirino waxbarashada wiilasha iyo gabdhaha waa arrin jirta in gabdhaha gadaal la mariyo waa arrin dhaqan hore ahayd jirtay wey oo wiilashii lasoo horumarinayo taasna macnaha de waa wax la inkiri kara ma ahayn hadda marka waxaan isweydiin doonaa bal hadda heerkay soo gaadhay maxaa isbedelay sharaxaad ma naga siini kartaa sababta soomaalida ay markaasi u xaqiraan xaqa hablaha gaar ahaan marka la eego waxbarashada caruurta way jirtaa runtii waxaa loo xaqirahayo dhaqanka soomaalida wuxuu yahay wiilka adiga mataqaana waxaa weyaan hadhow buu ku shaqayn doonaa gabadhana macnaha mataan reer bay intay yeelato ninkeedaa u shaqayn doona arrimo noocaasoo kaletaa xiriir inay la leedahay baan u malaynayaa oo loo fiirinaya dhankaas iyada ah oo ninka uu isleeyahay wiilkaada adiga ayuu kuu shaqayn doonaa gabadhaadana adiga kuma shaqayn doonto ayada nafteedana hadda wixii iska bedel in la isweydiiye waa fiicanta oo hadda isbedel ayaa jira waxaa la ogaaday wiilkii inuu reerkiisa u shaqayn doono gabadhna adiga kuu shaqayn doonto maarata arrimabadaas oo reerkeed iyo reerknaba gabadha wixii anfacaysa inay gabadha tahay arrintaas hadda way jirtaa marka bal markii aan soo gaadho wixii lagu waaninhayo ayaan ku waanin doonaa runtii dadka waalidiinta ah inaan gabdhaha mataqana waxa weyaan xuquuqdooda la ilaaliyo gabadha iyo wiilku ayihiin kuwa siman waa maxay waxyaabaha ay tahay in wax laga bedelo ha ahaato guriga ama meelo kaleba ee u eg in gabdhaha markaas waxbarashadooda liddi ku yihiin waxa hadda maanta u baahan wax in laga bedelo kow waxaa weeye gabadha horta kow inaad qalbiga aad geliso gabadhaadi iyo wiilkaada waa kuwa siman yihiin midda labaad midka ilaahay nacfi kugu soo dhiibaad nacfi ka helaysaa midda saddexaad shaqada gabadha iyo wiilka guriga ma kala laha shareecada islaamka waxba uma kala samayn wiilka shaqada bar guriga sida loo tirtira bar gabadhana bar mid kastana shift c kana waxa barta kana waxa barto laakiin mid keli inaad ku seexato oo midka kale mataqana aad- aad maarata camo joojiso midda la diidaya horta midaas wey adigoo aad u mahadsan wayna dhacaysaa shareecada islaamkana ma ogolo Ee, dhaqankana mataqana waxa weyaan sidoo kale asna ma ogolo laakiin dhaqan baa jiro dhaqankaasa wuxuu yahay gabadha inay adeegto wiilkii marti hadday timaado in martida lasoo dhex fadhiisiyo geeskaa la mariyo gabadhana macnaha la yidhahda kacsoo adeeg waa wax dhaqan iska jira weeye laakiin ka dhaqan ahaantiisa shaqa ahaantu ma xumee waxaa xun in macnaha mataqaana xuquuqdeedu lagu duudsiyo waxaad arkaysaa aniga indhahayga waxaan saaray reer leh oona mataqaana waxna qorin waxna akhrinin magaalada nairobina la joogta af sawaaxili ma taqaano af ingiliish ma taqaano af carabi ma taqaano af soomaali keliya ay garanaysaa maxaa yeele gabadha waxay u baahanta inay baxdo oy moos soo gadato oy hilib soo gadato oy qudaarta soo gadato oy adeegato oy mujtamaca la tacaamushay u baahan tahay marka fadlan yaanan gabdhaha mataqaana ee lagu seexanin xuquuqdooda lagu- lagu tumanin ha la ilaaliya gabdhaha xuquuqdooda waa masaakiin yacni wiilasha ayagaaba shaqaysan kara ka xoog badan waayo wiilka ad wax u baraysaa gabdhan ad wax u barayn arrinta ayadaa arrin fiican ma aha waa inay cala sawaa inu ahaadaan waa maxay caqabadaha hortaagan waxbarashada gabdhaha soomaaliyeed ee caqabada hortaagan waxa weeye caqabada ugu horeysa waa waalidka caqabada hortaagan gabdhaha inay wax bartaan waa waalidka oo gabdhihii iyo wiilashii kala fadilahaya oo ka dhowdhahaya gabadhii horta waxay dhihi jireen berigii hore waxay ka qaadataa mataqaana ee, ka qaadanaysaa ee, fahmada wiilka qaadanaysaa aniga gabdhana waan dhalay hadda wiilana waan dhalay kulligood dugsiga waan wada geeyey waxaan ku faraxsanahay inay gabdhihii ka horreeyaan maanta xagga waxbarashada waan aaminsanahay ku anfacaya midku noqon ilahi baa garanayna laakiin gabdhaha ay ka anfac badan yihiin marka taasaa caqabada ugu badana caqabadaana haddi sida loo baabiin karo waa wax ummadda dhan u wada yaala laakiin waa dhaqan aan laga laga fiican yahay weye maxay muhiim u tahay in caruurteena wiilal iyo gabdhaba ay markaas si siman wax u barnaan okay muhiimad gaaraya leedahay in si siman wax loo baro kow ilaahay subxaana wa tacala baan nafta ugu dhowaanayna nataqarab ila allahi subxaana wa tacaala waxa weeyaan diinteennu waxayna bartay wax la dhaha cadaalad facdiluu walow kaana daa qurba facdiluu bilahi musaawaad musaawaadka wax la yidhahdo isdhekaanta macna xuquuqda inay isla ekaato gabadha xuquuq bay leedahay wiilkana xuquuq buu leeyahay waa waraad garatay soo maha marka labaduba inay isla ekaadaan xuquuqdoodii waa muhiimadda koowaad weye oo markaad midkan aad xuquuq siiso kan aad xuquuq siin adi aafin baa tahay wayusal allahu laka yowma alqiyaama ilaahina maalinta qiyaama wuu ku weydiinayaa marka cadaaladday kow u tahay midda labaad ilmaha cuqdad nafsi ma qaadayaan haddaad gabadha aad tirahdo waxba ha baranni meeshan fadhiiso wiilkan aad tirahdo waxbuu baranayaa ilmuhu cuqdad bay qaadayaan way kaa xumaanayaan way kaa niyad xumaanayaan qalbigoodaa si wax kadhow hadhow waxaa gelaysa gabadhow in macnaha mataqana waxa weyaan ay dhacayso in gabadha qalbigeeda uusan nadiif ku noqon aabbahay ayaanan waxba i barin hooyaday ayaanay waxba i barin oo igu xamaalan jirtay keliya marka cadaaladdii xaggeeda mustaqbalkii ma ogid midka ku anfacaya marka muhiimadaas weyn bay leedahay in mataqaana la gutana loo baahan yahay la sharfana loo baahan yahay ilaahayna loogu dhawaado loo baahan yahay haddii kale maalinta qiyaama waa wax lagu weydiinaya weeye shay ilaahay agtiisa horey lagaa weydiinaya lagu leeyahay maxaa u bari weysay gabadhaada wax cilmiga la- lagu qabsanaya maxaad u bari weysay lagu leeyahay dabcan cilmigo dhan waa soo gelaya kii diinta iyo kii maadgaba kan diiniga baa sii daraado laakiin mid kasta waxaa la rabaa ruuxana wixii mataqaana mujtamaciisa uu kula tacaamulahay inaad barto in macnaha mataqaana wixii kale asana ku saabsanaa ee ee mataqaana waxa weyan diintan inaad barto dabcan waxay leedahay wax la dhaha fardulkifaaya iyo mataqaana fard ee, maaragtay een, ee, fardul cayn waxyaala waa wax qasab ah in la baro ruuxa qasab ah asaasiyaadka cunug inuu tukado wuxuu ku tukan lahaa ha? in macnaha mataqaana haddii dhanka kale maadigana waxaa daruuri ah barto wax kale intaan la gaarin luqooyinka bar luqada ingiliishka bar tii sawaaxiliga bar kulli bar ha wadada ha qabsado tallaabooyin noocmaha ayaa la samayni karaa si sare loogu qaado waxbarashada gabdhaha ee tallaabooyin badan baa la qaadi karaa oo in ilmaha waxbarashadooda kor loo qaado kow inaad kala xigsanin oo maalinta koowaadba dugsiga markaad geenaysa gabadha wiilkaas la geyso ama qof walbaba ejkiisa ku geey laanna waxaa laga yaaba inay gabadha weyn tahay geeya dad waxaad arkay gabadhooda ay weyn tahay mogta wiilka oo soo koraya wuu la sugayaa which is wrong wax fiican maa taas ayada maata waxaa la rabaa gabadha iyo wiilka isku markay gabadha ay dugsi soo gaadho toddoba sano ama shan sano dugsiga gee wiilkii marku soo gaaro gee labadoodaba calasawa saas kuwad marka ee, markaas ayaa waxaad gaaraysaa iyadana liibaantii iyo guushii loogu talagalay iyadaa inaad ka gaadha halkaa ayadaa muhiimadaasay marka ku yeelanaysaa soomaalida dhexdeeda ayaa ah dumarku dayasho mudan oo gabdhaha yaryari ay is oran karaan waa in aan heblaay heerka ay ka gaarsay aniguna ka gaara Eh, dabcan dee gabdho badan oo soomaaliyeed waxbartaa jira kuwa takhaatiira jira kuwa hadda mataqaana waxa weeyaan maanta eh, minista ka gaari dowladda kenya aad garanaysaa hadda sida mataqaana wasiir amin oo kaleeto Eh, waxbarashada mataqaana waxa weeye gabdho badan oo soomaaliyeed ma gaari maryan qaasin ayaa ka mid a mataqaana hadda ay wasiiraddii mataqaana ayadana dhanka soomaalida ahayd waa gabadh maaratay yacni maadiga taf ku ah oo mataqaana dhanka diinigan ayadana taf ku ah marka gabdho badan oo mataqaana u noqon kara ayaa jira haddii hadda saxaabiyaadkin ayagana waa garanaysa say ahaayeen marka gabdhahaasay ku dayan karaan laakiin waxaa ugu muhiimsan kudayashada gabadhan waa lagu dayan karaa wiilkana waa lagu dayan karaa horta horeba in annaga caqabada ka baxno oon gabadha aan liidayn aan iska dayno waa tahay haatana dhankaasi iyo su-aalaha ay naga soo gaaray waalidiinta su-aashani waxaa laga yaabaa in ay markaas la xiriirin barnaamijkeena maanta laakiin hooyo baa waxay tiri waan kala tagnay aabihii caruurtayda laakiin waxaan nahay deris wooli oo caruurta ayaa mar kasta kusii cararaya guriga reerka aabihii anigana waan u diidaa oo waan garaacaa waxaan samayni karaa si naceebka i hayo aan isaga tiro bismillahi raxmaan raxiim runtii horta horeba ninka haddaad is furteen horta qadar ilaahi baa ku kala tagteen intaa horta aamin furitaanku waa sida malakumowdka oo kaleeta waay malakumowd ruux hadduu u imaado ma laga celin karaa sidaasoo kaleeta waay cuqdada horta iska saar cuqdada hee iska saar carruurta aabbahood ha soo arkaani daa ee, waxa weeyaan yacni wanaag kula tacaamul wanaag ha kugula tacaamee ixsaan samee asagana ixsaan ha kuu sameeye cuqdada marka halkaasi ka baaba'aysaaye dhanka ha fiiriye ha fiirinin un macnaha caadowtinimadii inta yarta idan dhex martay ha ooga aarsanin intaasaan gabadha ayada kula dardaarmahaya walaashaya dhegeystaani waxa uu yidhi waxaanu aaminsannahay in habluhu la guursan doono oo tacabkii aan samaynay oo dhan uu lumayo bal talo ka bixi arrinkaasi maydan kama lubin tacabti gabadha hadday gurigeeda tagto ilmaheeda horta wax baraysaa ilmaha horta ilmaha gabadha ay dhashay awow bay u tahay ilmahaasaa ku anfici ayadaa ku anfici baa laga yaabaa ilaahay subxaana wa tacaala risqiga bixiyo inuu shaqo wanaagsan siiyo marka dhankaas tacab khasaar ma aha waa tacab wanaag tacab abuur fiican weeye weliba gabadhaada haddii ka warar maanta loo magacaabo inay tahay yacni jagada wadanka ugu sarraysa in loo dhiibo soo ma dhici karto inay macnaha mataqaanaaye ay hadhow ay gaadho meel yacni adigan ay ka anfici karteen hadday dhakhtaro tahay ka waran isbitaal furato kuwa dhakhaatiir oo isbitaallo u furan yihiin oo reerkoodii dhan anfacay iyo ninkeedii ayaan haynaa marka xaggeeda oga oga wa- waxaan leenahay wa- dadkaas ayagaa saa u fikirayaan maxaa u fiirin weyseen dhanka kale ee wanaagga ah maxaa u fiirin weyseen gabdhaha horumarka sameeyeen ee taqadumka sameeyeen maxaa loo fiirin waaya maxaa dhinacan bas loo fiiriyey misena waxaa laga yaabaa xagga nisbada percentageka macnaha mataqaana gabdho badan oo aanan reerkooda waxu qaban inay badan yihiinoo xagga ay ka fiiriyaan waa laga yaabaa laakiin taa waxaan dhihi lahaa iska baabi'iya iyadana hana la ilooba sheekada ayada waa tahay su-aashan waxay nooga timid macalin jooga dalka soomaaliya kolay su-aashu lama xiriirto mowduuca maanta laakiin wuxuu yidhi waxay ku dhib tahay waalidiinta doonaya in dil iyo xoog caruurtooda wax ku baraan maxaa talo ayaad siini lahayd waalidiinta caynkaasi ah Eh, waalidiinta horta kow ilmaha dil wax laguma fahansiiyo waxa wax lagu fahansiiyo waxa weeyaan wanaag isjeclaysiin Eh, inaad mataqaana aad u timaado aad tiraada aabusaana kuu fiican aad tusto mithaal xayi ah oo tiraada example ahaan ruux hebel fiiri oo kula eg marka dilku ma keeno wanaag badan hadilin marka kow keliya waxaa samaysaa xoogaa yar macnaha matala marmarka qaar meelaha looga baahan yahay indhaha u yar guduusada waryaha sidan samee saana ku fiican hadduu yar yahay haddii uu soo yar weynaadana wuu bas ka tigi karaya dhaaf ka dhaaf marka dilka total usha la isku dhufanayo ma keena wanaag bal wuxuu keenaa mararka qaar ruux inuu ku dhaco f- fakad oo kaa cararo marka waalidiinta inay cunuga dilaan oy dil wax kaa keenaan waxaa ka wanaagsan inay waaniyaan oy mataqaana ay- ay- ayaka wax u akhriyaan oy macalin fiican u keenaan haddii in yar uu barto ayaa waxay ka fiican tahay in fara badanood kusoo dishay oo cuqdadu ka qabo maxaa yeele hadhowto wuxuu leeyahay abbahay iyo hooyadii ayaa sida ii geli jireen oo ii dili jireen su-aashani miyay jirtaa xirfado gooni u ah gabdhaha si aan ugu tarbiyeeyo marka ay dugsiga ku jiraan ha xirfado gaar u ah way jiraan oo laleeyahay xirfadahaas ayakaa qabsanhaya oo lagu tababari karo waxaa kaloo jirta xirfado faraha badan oo ummaddan ay la wadaagaan way jirtaa hadda haddaan ka soo qaadno oo kaleeto shaqooyin gaarka ay gabdhaha u qabsadaan cilaansaarka ayaa ka mid a hadda nin hadduu dhaho gabadh waan u cilaansaarayay ardada ayada waad garan kartaa dhibka imaan kara meesha ayada dugsiga buu kala faganhaya marka waxaa weeyaan xirfado fara badan oo ayaga gaar u leeyihin dhakhaatiir haweenkaa jirto haween bas un la xiriiri kara waa meesha ugu weyna macalimaad baa jira oo maxaa jira iskuulaad gabdha bas ah oo mataqaana u baahan macalin dumar u baahan baa jira kuwa taxfiid a jiro waalidiin baa waxay u baahan yihiin ilmahooda keligood gaar in wax loogu baro shaqooyinka marka saasay u kala badan yihiin nin baa mataqaana hadda ninka guriga wa- ninkan uu ka shaqayn karaa gabadhan ka shaqayn kartaa laakiin raggu waxay jecel yihiin gabdhaha inay ka shaqeeyaan haddii gabadha mataqaana markaad fiirisid mithaal gabadha maraykanka joogta maxay usoo dirtaa kun dolar tan nairobi joogta aynu u diri karna ama kenya joogta ama soomaaliya joogta ama halka joogta ayaan laba boqol oo dolar u diri karin tanna dad may u shaqeysa dadna may u shaqeysa ha? marka waxaa waaye waxay kala qaadanayaan baa kala duwan iyo meesha ay kala joogaan oo laga yaabo meeshan ninkan ka imaanaya inuu kan kale ka fara badan yahay marka gabdhuhu waa sidaas eh, xirfado gaar u ah way leeyihiin xirfad kasta oo raggu qabtana bay qabtaan inta badan inta badan marka waxay u baahan yihiin keliya in la dhiirigeliyo oo la yidhahdo waad qaban kartaa shaqada kac qabo waad mahadsan tahay macalin sida wacan oo wanaagsan oo aad markaas inoogu sharaxday qodobkan iyo afkaartaada adiguna dhegaysta waad ku mahadsan tahay la jaanqaadkaaga intaanan hawada ka bixin waatan eedo ebyan iyo xikmadeeda maanta mahmaah soomaaliyeed ayaa ah aqoon la'aani waa iftiin la'aan soomaalida waxaa jira in badan oo miyiga ku nool oo carruurtooda waxbarashada u ahamiyeyn waxaa muhiim ah in waxbarashada carruurta ay waalidiintu ku dadaalaan gaar ahaan waxbarashada gabdhaha oo aad moodo in soomaalidu ay ka doorbidaan tan wiilasha barnaamijkani kulanka waalidiinta qaybta xigta ee arbacadani ayaan kaga hadli doonaa qodob kale oo xiise badan oo markaasi waalidiinta ay kaga bogan doonaan nasiixooyin wax ku ool ah fadlan qayb ka noqo barnaamijka oo afkaarta inoogu reebarteena facebook ee kulanka waalidiinta mise whatsapp lambarkuna waa plus laba shan afar toddoba saddex labo eber saddex labo toddoba saddex sagaal halkaasi ayaan kusoo afmeeraynaa maanta innaga ilaa iyo kulanti dambo xiise leh maxsalaam
weli dhegaystayaal waxaad nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madadaalada carruurta ee sisimi sheeko sheeko
haye beer haye iska qaba beert adaan ku soo laadaya waan hayaa allah qofna elmo kubadda uma soo tuurayo elmo maba rabo inuu ciyaaro ciyaartan elmo wuxuu rabaa inuu halkan iska fadhiisto keligii asxaabay elmo deganaansho ma dareemayo waayo qofna elmo uma soo tuurayo kubadda waxaad moodaa inuusan qofna rabin inuu la ciyaaro elmo elmo elmona ma jecla inuu sidaasoo kale dareemo haddaba haddaba maxaad dareentaan asxaabay markay sidaasoo kale idinku dhacdo waxaan dareemaa baqdin badan asku qashila
haye beert allah fiiri elmo waxa uu egyahay mid niyad jabsan allaha laakiin muxuu keligii halkaa u fadhiistay sow isagii wax yarkoon inala ciyaaraya maaha
haye elmo m- maxaa jira oo aad la walwalsan tahay elmo elmo ma dareemayo deganaansho balse ma garanayo waxuu ku tilmaamo waxan elmo maxaa laga baxday ciyaarta elmo wuxuu rabay inuu idinla ciyaaro laakiin adinku umaydnaa soo jeedinba elmo in badan buu idin weydiiyey inaad u soo tuurtaan kubadda laakiin adinku waad u soo tuuri weydeen wuxuuna dareemay murugo oo wuxuu u dhowaaday inuu iska ooyo allah haddaan gartay waxay u egtahay inaad murugaysan tahay elmo haa waa runta elmo wuxuu dareemayaa murugo waayo waxaad ka saarteen ciyaartiiba alla elmo aad baan uga xunnahay runtii sidaas lama aanan jeedin waan jecelnahay inaad nala ciyaarto balse ciyaarta ayaa nala tagtay way fiican tahay haddaad noo sheegtay dareenkaaga taasi waxay naga caawinaysaa inaan fahanno wixii khaldan oo aan sahno allah annaga ayaa aad ciyaarta ugu mashquulsanayn oo aanan dheg jalaqu siin arrinkaaga waan ka xumahay elmo runtii aad baad u mahadsantihiin asxaabay maadaamaad tixgeliseen elmo dareenkiisa allah sug elmo wuxuu erni u hayaa su'aal haddaba inamari aan ciyaarnay erni haye elmo qabo A- a- elmo waa maxay su-aashaadu erni iyo beert ma ka caawin kartaan elmo inuu ogaado marka ay asxaabta kala murugoodaan waxa ay sameeyaan wah wah waa su'aal aad u wanaagsan runtii adigu helma beerta la sii ciyaar aniguna su'aashaada ayaan jawaab u raadinaya haye waan soo laabanayaa wax yar kadib waa idin salaamay saaxiibayaal waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aal wiilashaan iyo gabdhahan ku wada ciyaaraya beerta waa idin salaamay waxaan ahay erni oo ka socda sisiimi sheeko sheeko waan salaamay erni magacaygu waa tahad aniguna magacaygu waa nuuriya anigana magacaygu waa jamaal waan ku faraxsanahay la kulankiina haddaba su'aal ayaan rabaa inaa idin weydiiyo maxaad samaysaan markii saaxiibkiin uu dareemaya murugo waaya anaagu horeynaya maalin maalmaha ka mid ah saaxiibkii baa murugaanayey inta cagtiisa fadhaystay ayaa weydiiyey waxa khaldan wuxuuna ii sheegay sababtoo la murugsanyay inay tahay bilaab soo kala dhex meeraysanaya saaxiibkiis aniguna waan dhegaystay waxaanu dareemay deganaansho maadaama u sheegay wixii isaga dhibayey allah shaqo wacan dhegaysigu mararka qaarkood waxa uu kaa caawinayaa inaad wax fahantid fariid fahad haya bal adiguna nuuro maalin maalmaha ka mid ah saaxiibtee ayaa dareemisay murugo waayo aabbaheed ayaa safray waana u xiistay si ay u ilowda waxaan isla sawirnay sawirro kadibna waxay dareentay farxad waa si wanaagsan inaad wax wada sawirtaan saaxiibtaa si aysan murugo u dareemin runtiiba wax aad u fiican soo maaha haya adiguna jamaal maalin maalmaha ka mid a saaxiibkay baa murugo dareemayey waayo waxa ka lumay boobalihiisi waxaan u sheegay inuu anigaba iga lumay hadda ka hor waxaanan saga ka war qaadanay neef dheer kadibna waxaan ka soo daynay afka markaas isaguna wuxuu dareemay degganaasho waa huwaa shaqo wacan waa mahadsantihiin maadaama aad saaxiib yaal iiga jawaabteen su'aashaydii hadda waa wakhtigii aan dhegaysan jirnay xarafka maanta
salaami asxaabi waa anigoo ah abi iyo barnaamijkeenni xarfaha ee sida sheeko sheeko xarafkeenna maanta waa ca waxaana loogu dhawaaqaa ca ca caws ca caano xarafkeenni maantana wuxuu ahaa ca waxaan dhegaysanay xarafkii maanta oo ahaa ca yaa kaloo garanaya eray ka bilowda ca ilmo ilmo wuu garanayaa ca biyaal ca caleemo ca calaas shaqa wacan elmo ayaa asxaabay yaa kaloo garanaya eray ka bilowda ca haddaba asxaabi idinkana waxaa laydinka rabaa erayo ka bilaabma xarafka ca sida ilmo oo kale
waan idin salaamay asxaabay waxaan ahay ilmo hooyadiis maanta waxaan idinku luuqayn doonaa hees aad u macaan oo ku saabsan dareenka waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontaan qof walba wuu xanaaqaa qof walba wuu xanaaqaa qof walba weji macbuusnimada qof walba wuu kanaxaa qof walba wuu farxaa qosol qosol qosol walba wuu xanaaqaa qof walba wuu ooyaa waxaa jira shucuuro kala duwan oo dadku ay dareemaan dadku waxay leeyihiin dareemo kala duwan shucuuraheen way kala duwan yihiin farxad iyo xanaaq kelinimo iyo caajis iyo xiiso farxad xanaaq kelinimo caajis iyo xiiso
waan idin salaamay asxaabta ku soo dhawaada ciyaartii beer maanta ciyaarteennu waa jiritaanka dareemaha kala duwan waan jecelahay jiritaanka ciyaarteennana waxay noqonaysaa mid mahad ah haddaba dareen walba oo aan sheego waa inaad matashaan haye waan fahanay xanaaq si fiican baad u samaysay haye tanna isku day markaa farxad wahwaah waxaad u egtahay qof aad u fiican haye haddana isku day murugo allah runtii waad keentay haye midaanna isku day cabsi hawl wacan runtii jidhidda aad ayaad ugu fiican tihiin waadna ku mahadsantihiin sida quruxda badan ee aad iila ciyaarteen ciyaartii barqad aad iyo aad bay ii farxad gelisaa ciyaartaan
min salaami asxaabey waxaa la soo gaaray wakhtigii tirada maanta tiradeenna maantana waa toddoba haddaba waxaan tirinaa inta jeeroo ciyayo sacu
afar shan lix toddoba haddaba maxay ahayd tiradeenii maanta haa toddobo haye waa markiinni iyo tiriya haye asxaabay ma maqasheen tirada maanta haha ilmaa maqlay tirada maanta waxay ahayd toddobo haddaba ilma wuu tirinayaa kow labo saddex afar shan lix toddobo waa saxan tahay elmo inamari wax kalaan tirina aan raadsane waan jeclahay xariga boodka kow labo saddex afar shan lix toddobo alla ilma ma doonaysaa inaad ciyaarto xariga boodka waad mahadsan tahay ilma ma doonayo inuu ku ciyaaro xariga boodka
maxaa jira hee haayo ilma wuu xanaaqsan yahay ilma ma doonayo inuu xariga boodka la ciyaaro biku maxaa jira maxaad ugu xanaaqsan tahay biiku hooyo ilma wuu xanaaqsan yahay waayo wuxuu rabaa biku xarigeeda cusub oo kale elmo ma xanaaqsanid ee waad masayrsan tahay masayr oo waa maxay hooyo masayrku marka aad rabto waxa uu qofka kala haysto sida xargaha biiko waxaa la dhahaa masayr biiko ayaad ka masayrsan tahay sababtoo ah waxaad doonaysaa xarigeedoo kale oo hadda ilma ma xanaaqsanee wuu masayrsan yahay miya haa wiilkaygii masayrku waa waxay dadkoo dhan dareemaan mararka qaarkood aniga xitaa mararka qaarkood waan dareemaa laakiin waxaan isku ilowsiiyaa inaan tiriyo kow ilaa shan haye aan isla tirinno haye hooyo kow labo saddex afar shan mahadsanid hooyo elmo elmo hadda wuxuu dareemayaa deganaansho adigaa mudan elmo hooyo elmo waxaa kaluu ku farxi lahaa inaad hab siiso alla elmo
bikuu elmo markii hore wuu kaa masayray balse hadda wuxuu doonayaa inuu kula ciyaaro xarakaboodka haye bikuu ma doonaysaa inaan wada ciyaaro xarikaboodka haa elmo maxaa diiday wuxuuba ku fiican yahay in laba lagu ciyaaro runtii haye aan bilaawna maxa maxaa la xanaaqsan tahay maxaad maxaad la xanaaqsan tahay maxa maxaa murugtii xanaaqa oo maxaad maxaad la murugaysan tahay maxa maxaa kuu keenay ii sheeg ii sheeg maxaa kugu dhacay saaxiib saaxiib yaad i xanaaqday ii sheeg ii sheeg maxaa kugu dhacay oo saaxiib wanaagsanow yaad u xanaaqsan tahay kalay aan qosalne qosalne oo aan iska saarno murugtii xanaaqa kalay aan xiyaarno kalay aan xiyaarne kalay aan sheekaysanne oo aan isla qosalne oo aan muriga iyo xanaaq qalbiga ka saarne oo aan wada ciyaarno iskuna tanaasulne kaalayaan ciyaarne kaalayaan ciyaarne haddaba saaxiibayaal waxaa la soo gaaray xilligaanu ismaxasalaaman jiray maanta abi waxaan ka barannay xarafka maanta oo ahaa ca ca caws ma maqashaa saxa daaqaya cawska sidoo kale waxaan barannay tirada maanta oo ahayd toddoba waad ka mahadsantiin asxaabay sida qaraxda badan ee aad nagala soo qayb qaadateen barnaamijkeena sisina sheeka sheeka is aragti damba oo xiiso leh
nasiixada maanta waalidiinta qaaliga ah carruurtu waxay u baahan yihiin foojignaantaada khaaska ah si aad ula socoto shucuurtooda adag tusaale ahaan haddii ay dareemayaan masayr ama murugo maadaama ciyaarta laga saaray u oggolow cunugaaga wakhti uu kugula hadlo uu shucuurtiisa kuugu sheego hadday murugaysan yihiin ama u baahan yihiin wehel waxaad kula talisaa inaad wada ciyaartaan ama aad isla tirisaan hal ilaa shan si joogto ah si aad uga caawiso ilmahaaga inuu isdejiyo ama ay isdejiso carta qaaliga ah maxaad samaysaan marka aad saaxiibkiin u xanaaqdaan naga soo waca nambarka watsapka noogana soo jawaaba su'aashan waxaad noogu soo gudbin kartaan nambarkaas afkaartiinna iyo soo jeedintiinna waxaanad ka dhagaysan kartaan barnaamijka si samii sheeko sheeko etoobiya redio fana soomaaliya star f m kenya star f m
Dugsiga
intaasina dhegaystayaal waxaa ku dhan barnaamijyadii kulanka waalidiinta iyo si sami sheeko sheeko halka barnaamijyadaasi aad kala socoteenna waa laanta